bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo idaacadda goobjoog iyo guud ahaan shacabweynaha soomaaliyeed oo idin dhegaysta waxaan idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu su-aashaada markaan si kooban uga jawaabo waxaan joogaa nairobi adigu dee muddo adigu ku siman lix bilood waa ka baxaa oo waa usoo noqdaa laakiin inta badan halkan aan deganahay sababtaanu u imidna dee waxa weeye hawlaha higsiga two thousand sixteen iyo qaabka sanadkan haddii ilaah yidhaahdo doorashada dhacaysa iyo qaabkay u dhacayso iyo dee cidda ay saamayso inaan si joogtaa u arko hadday yihiin dadka siyaasiyiinta ah iyo hadday yihiin dadka la yidhaahdo international community naftigooda yaan halkan u joogay waayahan oo aan ka shaqaynaynay dee sidii hawlahaas soo socda sebtember haddii ilaah yidhaahdo ee la isugu diyaarin lahaa oo haddee isbedelka soomaalidana soomaaliya kasoo socdana qayb looga noqon lahaa
waa tahay maxay kula tahay nuuca doorasho ee soomaaliya ku heshiisay labada kun lix iyo tobanka waa tiiyoo la yidhi ha la isku daro qabiilka iyo deegaanka eh ra-iisul wasaare
aad kuma maqlo waayahay maxay kula tahay nuuca doorasho ee soomaaliya ku heshiisay labada kun lix iyo tobanka dabayaaqada sanadkan dhacaya waa tiiyoo lagu heshiiyey labada nidaam ee qabiilka iyo deegaanada in wax lagu dhise eh
runtii waa waa nasiib daro waxaa hadda maanta la sugaayey oo dowladda hadda joogta ee la doortay labadii kun iyo labaiy tobankii sebtembar oo hadda afartii sano lix bilood uga harsan tahay xaqiiqdii ballamadii ee gashay iyo wixii lagu heshiiyey waxay ahayd dalkan inay ka gudbiso qaabka qabiilka ah ee dadka lagu soo xulo iyo doorashada inay u dhacdo qaabka adduunka laga yaqaano oo ah qof iyo codkiisa oo ummadda soomaaliyeed runtii labaatan iyo shanta sano dhibka dhibka ku dhacay oo dee ka habsaamay caalamkii inay ka faa'iidaystaan at least dhibkii dhacay markay ugu yar tahay dhibkii dhacay ay ka faa'iidaystaan oo qof walba oo soomaali ah uu dhiibto codkiisa taasna runtii runtii waxay ahayd ballanqaad madaxweynaha uu gaaray iyo dowladdiisa ay muddo badan ka hadlaayeen oo ay lahaayeen dalkan waxaan u diyaarinaynaa qof iyo codkiisa runtii taas waxay ku dhammaatay fashil iyo nasiib darro in dib loogu noqdo qaabkii la yaqaanay oo four pointy five-ka ahaa iyo dee in wax lagu soo xulo qaabkii qabiilada oo aan ognahay laba iyo tobankii sano ugu dambeysay soomaaliya aan ilaahda afar iyo tobankii sano ugu dambeysay soomaaliya runtii meesha ay gaarsiisay oo ay noqotay four pointy five-kii wax lagu wax la yidhaahdo waa xal xaq maaha oo macnaheedu ay tahay de dalkan burburay oo dadkiisii kala fogaadeen oo colaadda iyo dhibaatada ku habsatay sidee wax ay fahmi karaan ama wax ku qaybsan karaan loo loo lo loogu sameeyo laakiin aysan noqon dee qayb ka mid ah siyaasadda soomaaliya aysan noqon in dadka lagu soo xulo lagu soo xulo qabiil aanan lagu soo xulin qofka kartidiisa iyo dadnimadiisa iyo dee sumcadda ummadda soomaaliyeed aan qabiil kaliya ahayne ummad sumcadda soomaalida uu ka leeyahay qofkaasi in lagu soo xulo marka runtii maanta waxaan u fadhinay aan sugaynay in ummadda soomaaliyeed ay diyaar u noqdaan ugu noqdaan inay u dareeraan oo qof walba codkiisa uu bixiyo oo dee dhibkii dhacay oo labaatan iyo shanta sana ummadda soomaaliyed ku dhacay ay dareemaan bedelkeed inuu qoray oo dhibkaan loo soo maray in qof walba oo soomaaliya dimuqraasiyadii uu dareemo oo dee codkiisa uu bixiyo qofka uu rabo oo qofkaasna uu uga codeynayo ma aha inay isku qabiil yihiin inay saaxiibo yihiin in dan gaara ka leeyahay ama inay dan gaara ka leedahay oo qofkaasi loogu codeeyo ummadda soomaaliyeed wuxuu ka yahay waxa ummadda uu qabtay iyo qiimaha ummadda uu ku dhex leeyahay laakiin nasiib darro runtii hawshaas waxay ku dhamaatay fashil waayahay ra-iisul wasaare maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo maxay kula tahay kow iyo laba iyo saddex haddaad tidhaahdo waxyaabaha loo gaari waayey bointiska hadda aad tilmaantay in doorasho xura la helo in qabiilka laga gudbo maxaa loo gaari waayey haddaad dhowr qodob sheegto
waxaa loo gaari waayey runtii dalkan waxa uu la habsaamay oo aan caalamka uga harday oo ummadeennii ay u noqotay dalkeenni u noqday dalka adduunka ugu liita dhinac walbaba annagoo aan nahay aan ogahay dadka soomaaliya inay yihiin dad fiican inay yihiin dad karti leh inay yihiin dad dadaal badan inay yihiin intaasoo idin waxaan adduunka uga harnaya waxay tahay runtii hogaanka soomaaliya mar walba hogaanka u hayay inay keeni waayeen hal looga gudbo habka siyaasi siyaasadda oo ku dhisan runtii dhaqan xumada siyaasadeed oo ku dhisan wixii aan qabsada haliigooyi oo anigu dantayda maaha wax kale anigu maa ka shaqayn maayo ama haddaan meesha ugu sarraysaan aado ama meesha ugu fogaan aado inaan ka shaqeeyo danta qabiilkayga runtii dhaqan xumada siyaasadeed yaa kow ka ah oo dee maxaanku rahdaa loo baahan yahay in laga gudbo taasaa horta kow ka ah sababta keentay taasaa ah sababta keentay inaan inaan inaan loo gudbin qof iyo codkiisa maxaa yeelay danta shaksigaa yaa yaa yaa kala weyn danta guud marka danta guud yay ahayd in laga shaqeeyo danta guudna waxay ahayd in dadku ay codkooda dhiitaan eena u codeeyaan qofka ay raali ka yihiin marka iyadoo kooban su-aashaadu waa su-aashaadu waxa weeye dhaqan xumada siyaasadeed oo ku dhisan danta shaksiga ah waya mudana marka sidee kula muuqataa siyaasadda soomaaliya aad baad ula socotaa marna madaxayaad ka soo noqotay ee xukuumadihii dalka soo maray haddaad markaan eegto amni ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba maxaad ku qiimeyn lahayd marxaladda iminka dalka uu marayo
waxaan ku qiimeyn lahaa dalkan inuu u baahan yahay isbedel isbedel siyaasadeed wuxuu u baahan yahay isbedel dhaqaale wuxuu u baahan yahay isbedel amni yuu u baahan yahay taasaa marka waxay keenaysaa hadduu ilaah yidhahdo sebtembar in dal inay ka soo baxdo natiijada inay ka soo baxdo in la helo hogaan u carbisan inuu ka shaqeeyo danta guud inuu ka shaqeeyo dhaqaale xumida iyo gaajada iyo abaaraha waa garanaynaa meesha ay marayaan maantadaanaan hadlayno dalka abaaraha ka jira dad soomaali ah yaa ku baaba-aya magaalada muqdisho dad aanan haysan noloshoodii nolol maalmoodk maalmeedkooda aadan aanan haysan nabadgelyada waa garanaynaa qoladii nabaddiidka ahayd ee shabaab waxa ay ummadda ay ku hayaan iyo silaca ay ku hayaan iyo dhibaatada ay ku hayaan waxay ahayd waktigan hadda lagu jiro saddex sano iyo bar waxay ahayd in dalka laga saaro shabaabkay ahayd iyadoo la kaashanayo iyadoo la kaashanayo shacab weynaha soomaaliyeed maxaa yeelay haddii mar shacabka iyo dawladdu aysan wada shaqaynaynin shacab ciidamada iyo shacabkuna aysan wada shaqaynaynin xuquuqdii ay lahaayeen ciidamadana aan la siinayn xaqiiqdu waxa weeye marka inay shabaab kobcaan oo ay xoogsadaan oo hadda maanta dhibka ay ummadda ku hayaan
ra-iisul wasaare madaxweynaha soomaaliya mar uu la hadlay warbaahinta kulan ula qaatay laamaha ammaanka iyo wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka banaadir waxa uu sheegay xuquuqda ciidankana in la bixiyo inay soo daahda mooyaane weli aan la weynin shacabka wada shaqayn ay la leeyihiin kuna sii baaqa in lasii xoojiyo hadalkan miyuusan ka hor imaanaynin kan hadda madaxweynaha dhowaan uu jeediyey
waxa weeye ciidanka in la siiyo ma aha wax hadda la siiyo ciidanku waa waxa weeye waa awoodda uu dal ku taagan yahay weliba hadda dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal yuu ku jiraa waxaa loo baahan yahay ciidanku marnaba inaysan ka horwalin saddex bilood afar bilood inaysan ka maqnaanin waxaa loo baahan yahay ciidanka mushaharada in loo kordhiyo oo guryo loo dhiso oo carruurtooda mustaqbal iyo waxbarasho ay loo garanti garayo yay ahayd oo aan laga hadlin labada boqol iyo boqolka la siiyo aan laga hadline dalka soomaaliya dakhliga soo gala kow in ciidamada laga bilaabo taas waa mid taas waa mid midda labaad ninka ciidanka oo dhinta ilmihiisa iyo reerkiisu waxay u dhinteen shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ay ka dhinteen in ninkaas ciidanka uu difaacayo marna uusan ka warwalin haddii tiisa ay timaado in loo daryeelayo carruurtiisa kii dhaawacma saas oo kale marka mas-uuliyadda dowladda saaran ma aha mushaaro shan bilood iyo afar bilood soo daahdo oo mar loo tuura maahee in dakhliga dalka soo gala dhaqaalaha soomaaliya in lagu maxaan ku rahdaa lagu wajaho difaaca dalka iyo ciidamada qaran ciidamada qaranka waayahay maadaama aad tahay bara jaamacadeed oo jaamacad wax ka dhiga aadna u yaqaano qiimaynta iyo arday imtixaan laga qaaday iyo natiijada u qalmo dowladda xasan sheekh maxamuud maxaad ku qiimeyn lahayd waxqabadkeeda afartan sane ee hadday naga sii dhammaanayso
runtii shacabka soomaaliyeed dawladdan way u qiimaysan tahay xasan sheekh waxaa la siiyey afar sano oo aanan aanan shaki ku jirin waxaa la siiyey muddo runtii uu ku shaqeeyo oo dalkan afartan sano uu ku gaarsiiyo meel fiican uu taariikhda ku galo waxaan haynaa saddex ra-iisul wasaaraynay muddo saddex sano dhexdeeda ay isku bedeleen waxaan haynaa saddex meeyar ama guddoomiyaha gobolka inay isbedeleen waxaan haynaa ciidamadii qalabka sida taliyaashoodii taliya taliyaashii ciidamada qalabka qalabka sida in iyaga naftigooda saddex jeer ay marayaan intaasoo idinla maalin walba waxay waxay waxay imaanaysaa qofkii yimaada inuu kow ka bilaabo iyo barasho cusub waxay waxa waxaan arkaynaa qaraxyadii iyo xoogaddii shaydaamada ahaa ee al-shabaab meesha ay soo gaareen iyo qaraxyadooda iyo iyo dhibaatadii ay ummadda u geysanayaan iyo baqdinta ay dadka ku hayaan waxaan ognahay dhaqaale xumada dalka ka jirta waxaan ognahay sumcaddii soomaaliya adduunka meesha uu ka taagan yahay anigu de ma oranayo saas iyo saas
ra-isul wasaar haddii aan kaa dhex galo qofkana dhegaysanaya ee aragtidaada ee tan ka soo horjeeda taagan waxa uu leeyahay xilligaagaba way dhacayeen qaraxyada oo aad ra-iisul wasaaraha ka ahay dalka
aniga xilligaygii waxaa dhacay hal qarax bes yaa dhacay xogtooda waa haynay waxaan samaynaynay inaan ciidamadooda ay ka soo tagaan oo ay ka soo goostaan oo aan meel u samayno meeshii la ohan jiray frinji aan u samayno oo anigu saddex boqol oo ciidankooda ay nala joogeen ciidanka shabaab dhallinyaradeenii ay ka soo fakadeen in ciidamada soomaaliya la daryeelayay in ciidamada iyo shacabka soomaaliya isku xirnaayeen in dawladdu ay u tusaysay shacabkeeda inay iyaga u shaqeeyaan inaan bilaawnay maxaan ku idhaahdaa inaan tayeenno ciidamada iyo shaqaalaha dawladda inaan tayeenno waa waa dhab weeye dalkaani muddii wuxuu ku jiray civil war laakiin madaxda waxaa laga rabaa inay iyaga ka bilaabato daacadnimada inay ka tagaan danaha shaksiga ah ay ku shaqeeyaan maxaa yeelay cid joogaysa meeshaan ma lah qof walba maalin buu leeyahay maalintaasuu leeyahay waxaa la rabaa in uu ka shaqeeyo maskiinka dhalinyar maskiinka ilmaha yarka ah oo xanuunsan inuu danahooda ka shaqeeyo oo uusan ka shaqaynin danaha caruurtiisa iyo wax lamida waayahay sida aad bare u tahay ayuu madaxweynaha soomaaliya isna bare jaamacadeed u ahaa labadiinaba bahdi waxbarashada ayaad siyaasadda ka soo gasheen qiimaynta hadalkan aad samaysay hadda afarta sano ee sii dhammaanayso bal imtixaankaasi ma ku baasay madaxweynaha soomaaliya madaxtooyada inta inta uu joogay iminka
runtii de arrinta soomaaliya hadda lagama soo qaadi karo class experience macnaha dugsi lagama soo qaadi karo arrinta soo arrinta soomaaliya waxa weeye waxaa ninka madaxweynaha ah uu madax u yahay ama dawladda ay daryeelaysaa laba iyo toban milyan oo qof oo uu ku jiro amoole uu ku jiro nin dhagala uu ku jiro nin curyaana uu ku jiro ilma gabar haysata agoon uu ku jiro ilmo yaroo xanuunsan intaasoo dhan yaa madaxweynuhu wuxuu u yahay madaxweyne iyo aabbu u yahay marka de taasi waxaa la rabaa inaad weydiiso shacabka soomaaliyeed siday u arkaan dareenka madaxweynaha ee ku aadan shacabkiisa adigu ma kula tahay madaxweynaha inuu ku guulaystay waxqabadka intaa iminka aad sheegtay oo sidaasi ma ugu baasay xilkii uu iminka hayo
waxa ugu sahlan waxa weeye electionka waa waxa uu ka tegi lahaa madaxweynaha uuna uga tegi lahaa annaga kulliba dhowr jeer talooyin waa ka bixiy idaacadaha inuu madaxweynaha ka shaqeeyo qof iyo codkiisa waxa weeye in laga in laga hadlo in laga hadlo waktiga waa yar yahay in laga hadlo maxaa lagu dari karaa madaxweynuhu afar sano u haystay afarta sano haystayna looguma tegin laakiin waxay ku dhamaatay khilaaf dawladda dhexdeeda marka khilaaf haddii uu jiro dawladda dhexdeeda macnaheed waxqabad ma jiro ogow haddii dawladdu tiraahdo waxbaan qabanay oo saddex ra-isul wasaare ay soo mareen macnaheedu waxa weeye dawladda run sheegi mayso waxaan ognahay isbeddel hadduu dhaco in dalka dib u dhac uu ku yimid yaan ognahay marka taas waxaa la rabaa madaxweynahatiisa isaga inuu isqiimeeyo uu yidhaahdo ma u qalantaa inaad dib u tartanto bacdamaa ummadda soomaaliyed ay kusiisay afar sano oo kugu sharaftay meeshii dadka ay rabeen ma gaarsiisay iyo maadan gaarsiin marka anigu ma qiimeynaye isagaa la rabaa inuu isqiimeeyo madaxweynaha waayahay dhegeysta dad iminka nagu soo biirtay idaacadda waa goobjoog f m sideed sideed dhibic shan megahartis waxaa barnaamijka masraxa marti inoogu ah telefoonka inoola jooga ra-iisul wasaarihii hore xukuumaddii kumeel gaarka ahayd maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaare su-aale ayayna soo weydiinayaan dhegeystayaasheenna gobolada dalka iyo baraha bulshada ay ku xidhiiraan bal aan kuusoo gudbiya dhegeystaha ugu horeeya ee dhegeysta haddaad iminka su-aal jecesha inaad weydiiso inoogu soo dir sideed sideed shan nambarkaasi gaaban dhegeystaha ugu horreeya wuxuu yidhi bahda goobjoog waad salaamantihiin anigoo ah mukhtaar maxamuud fiidow wasiirkii hore buu yidhi ra-iisul wasaarihii buu ula jeedaa farmaajo waxaan weydiin lahaa master farmaajo ummadda soomaaliyeed aad ayay kuu jeceshahay weli ma leedahay rajo siyaasadeed ku aadan in hoggaanka soomaaliya aad ku soo laabato
su-aashaasi waa su-aal fiican ninkaa su-aasha soo weydiina waa ku mahadsan yahay anugu waa kuu sheegay lix bilood yaan joogay halkan oo aan ka shaqaynaya arrimo siyaasadeed qof macno darro meel u jooga ma jiro waa waa waa waa ku haminayaa in aan ka qayb galo hadduu ilaah yidhaahdo beddelka soomaaliyeed loo baahan yahay ummaddaas soomaaliyeedna badbaadadeeda laga shaqeeyo ummadda soomaaliyeed waa ummad fiican way soo daashay dhibaato badan bay martay waxay u baahan tahay dawlad daacad u ah oo u shaqaysa oo u adeegta ayay u baahan tahay aniguna waxaan aaminsanahay inaan dadkaas ka mid ah
waya taa macnaheeda waxa weeyaan farmaajo waxuu isu soo sharxayaa marka la gaaro doorashooyinka dalka saas miya
waxa weeye wax walba waktigeeday leeyihiin laakiin kolleyba hadda anu wax kale kama shaqeeyo waxaan ka shaqeeyaa sidii aan isbeddelkaas qayb uga noqon lahaa hadduu ilaah yidhahdana markii waktigeeda la gaaro waad ogaanaysaan hadduu eeba yidhaah waayahay ma la dhihi karaa ama ma la joogaa waktigii aad mar kale isu soo taagi lahayd halka madaxtinimada soomaaliya
waxaan sugaynaa hadda qaabkii electionka uu dhici lahaa four pointy five waa la yidhi inkastoo weli muran uu ka taagan yahay waxaan sugaynaa implementationkii qorshihii electionka lagu geli lahaa taas weeyana waxa madaxweynuhu uu taariikhda ku galayo haddii uu ka shaqeeyo doorashadii uu ku yimid oo kale oo nadiif ah oo dee si caadi ah ummadda u arkayaan hadduu nasiibkiisu u helana de wuu helay oo waa waa lagu taageeri haddii uu ku waayana waxaa la rabaa inuu ku taageero ciddii kaga guulaysata marka tani waa waa waa waa waxa uu taariikhda ku geli karo inuu ku yimid inuu ku yimid election electionna uu dhaco waktigeedii oo aan hal maalin lagu darin haddii ku guulaystana nasiibkiisa hadduu ku guuldaraysan waayana inuu ku taageero qofkii ku guulaysta waayahay dhegeysto kale oo la yidhaahdo saciid kaariya taray oo jooga degmada wardhiigley waxaan salaamayaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayuu yidhi waa shaksi aad aan u jeclahay soomaalidana ay jeceshahay dalka iyo weliba dibadda aada looga taageero ma laga yaabaa isla su-aashii buu soo celinayaa mar kale inaad hoggaanka soomaaliya isu soo rashaxdo isla su-aashan marka haddaan si kale u idhaahdo waad ka jawaabtay ra-iisul wasaare haye
waxaa arrintaas waxaan ka leeyahay bacdamaa su-aashaan ay soo noqnoqonayso waxaa ii muuqata shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed in ay u baahan yihiin isbeddel waxaa ii muuqda ummadda soomaaliyeed inay maxaanku idhaahdaa ay ay doonayaan dawlad u qalanta inay doonayaan hoggaan u qalma marka taasna insha allah waxa weeye waa imaanaysaa waktigeeda hadduu ilah yidhaaho waya weli laakiin su-aashaas ii socota assalaamu calaykum buu yidhi shire axmed maxamed waxaan joogaa galgaduud gaalkacyo amniga shaksiyan buu yidhi tayada farmaajo aad baan u aqaana taageero ayaan u ahaa markii xilka uu ka degay ayaan dalka isaga tegay ayaan muqdisho isaga tegay aan idhaahdo waxaan ku soo laaban doonaa marka uu hogaamiyaha dalka noqdo farmaajo waxaan weydiinayaa yaa madaxweyne ma isku soo taagi doonta ra-iisul wasaare haye su-aashan bal si kooban adoo falsafada inta ka daysid uga jawaab siisa noogu soo laaban
su-aashaani waxaa cad runtii dee soo noqnoqonaysa dalkani dadkani inay u qalmaan ama ay mudan yihiin inay helaan dawlad ka shaqaysa stability inay mudan yihiin dawlad qiimaysa nabad ciidamada ammaanka oo guud ahaan ciidamada qalabka sida aan idhaahdeen waxay u baahan yihiin dawlad ciidamada dhista oo xuquuqdooda siisa waxay u baahan yihiin dawlad shaqaalaheeda daryeesha oo qofka uusan marnaba ku fekerin inuu qaato laaluush uu qaato lacag ku filan mushahar ku filan uu qaato dhaqaalo ku filan uu helo uu ka kaas uu ka kaaftoomo waxaa la yidhahdaa brike maxaa yeelay laaluushku ama corruptionku waa cadowga horumarka bini aadanka adduunyadaad aragteen oo horumartay oo yurub kow ay ka tahay waxay waxay ku gaareen waxa weeye in shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sida ay haqabtiraan noloshooda oo uusan qofku marnaba uusan ka fekerin xaggee ka helaysaa nolol maalmeedka iyo biri noloshaada see tahay waa inuusan ka fekerin ilmaha iskoolka u dhigta iyo caafimaadkooda inuusan ka fekerin waa in shacabka soomaaliyeed shacabku waa inay helaan biyo nadiifa waa inay helaan waxbarasho free ah waa inay helaan caafimaad waa inay helaan daryeelkii guud ee bulshada inay helaan soomaaliduna intaas weeye waxa ay ka raadinayaan dowladnimo dowladnimaduadeedu waa waaya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo shacab- adigoo ra-iisul wasaare ah intaasi m- miyay kugu cuslayd inaad keento
iigu celi su-aasha adigoo ra-iisul wasaare ahaa ee xukuumaddii kumeel gaarka ahaa in biyo la helo in amni la helo in aan askariga mushaarka uusan ka fikirin maxaad u keeni weysay
waa keennay oo waa ka shaqaynay oo waa bilaawnay intii aan joognay dadku maxay u mudaharaadeen dadka maaha waxay u mudaharaadeen jeceyl maaragtay maxamed cabdullaahi ay jecel yihiin maaha dadku waxay u mudaharaadeen waxay arkeen dowladdii ay lahaayeen inay timid oo u shaqaynaysay oo danahooda ee ka fakeraysay oo xa- xuquuqdooda siinaysay oo nabadgelyadii soo celinaysay muhiimaddu waxa weeye dowladdu inay tahay dowlad waaya ee ku shaqaysa saddex arrimood kow waa ammaanada ummadda in loo hayo ammaanada ummadda ee laga aruuriyo dhaqaalaha dadka laga aruuriyo oo waxaa magacooda lagu keeno in iyaga dib loogu soo celiyo aysan jeeb shaksi ah aysan aadin oo xaaraan maqdaca ah labo in cadaaladda laga shaqeeyo ummadda ma wada baqayso ee waayahay waxa dad- dadku hadda aan dhameeyo dad Mhm.
dalku waxa uu soo saaro dadku ma deeqi ma deeqi karto laakiin waxaa deeqi kara ummadda soomaaliyeed cadaalad tan saddexaad oo muhiimka ah oo aan ka shaqaynayno waxay ahayd dadka da- ee saboolka ah dadka curyaamada ah dadka tamarta daran ee in in in la taakuleeyo oo gacan la siiyo oo la caawiyo saddexdaas weeye waxaa laga rabo dowlad daacad ah aniguna saddexdaas weeye waxaan rabo inaan ka sha waa tahay saddexdaas weeye waxaan ka shaqeeyey shalay saddexdaas weeye haddii aan fursad helana aan ka shaqayn doono haddii ilaahi waaya waxaan rajaynaynaa inaad noo dul qaadan doonto haddii waraysiga uu dheeraado maxaa yeelay waa fursad waxaa kula soo hadlaya eh, shacabkii soomaaliyeed oo aada u danaynaya eh, aragtiyadaada iyo sharaxaadaada intaas inaad naga aqbashaan rajaynaya ra-iisul wasaare
insha allah waayahay eh, waxaan joogaa buu yidhi dhegeystahan oo aan magaciisa soo sheegin goldogob eh, mudane madaxweynaha mustaqbalka waan ku salaamayaa buu ku yidhi marka hore eh, waxaan ku weydiinayaa haddii aada noqoto madaxweynaha soomaaliya ma laga yaabaa inaad fiiriso oo cod u qaaddo oo aad weydiisid shacabka soomaaliyeed inay rabaan waxa loo yaqaano federaalka eh, iyo eh, in lagu dhaqmo federaalka nidaamkii hore ee dowladda dhexe in loo laabtay iyo in federaalka la qaato arrintaasi cod ma gelin doontaa madaxweynaha mustaqbalka sida uu ku yidhi ninkan ee galmudug inooga soo qoday qoray fariinta
Ee, dadku waxay raadinayaan ama dowlad kasta laga rabaa inay dhegaystaan rabitaanka shacabkooda inay dhegaystaan dareenka shacabkooda madaxda ee, lama rabo iyagu dareenkooda iyo rabitaankooda inay ku shaqeeyaan waa inay la socdaan waxa shacabkooda ay raali ka yihiin ay doonayaan hadday tahay federalism hadday tahay arrimaha ee, maxaan ku lahdaa dowladda si ay u shaqayso iyo qaabkii ku shaqayso iyo hadday tahay ee, dhanka amniga waxa weeye dowladdu waxay guulaysan kartaa oo keliya marka ay shacabkeeda u dhowdahay marka shacabkeeda ay ka raadiso kalsooni markay shacabkeeda ay samayso waxay u baahan yihiin dowladdu khasab ma aha inay dhaqaalo ku fadhido ma aha laakiin haddii la arko hoggaanka ama hogaamiyeyaasha marka la arko inay la dhimanayaan ay ay ay maxaan ku rahdaa ay la gaajoonayaan ee shacabkooda kan ugu liita shacabku intaasay ku qiimeynayaan dowlad wanaagsanna waxaa lagu qiimeeyaa sida ay u daryeesho shacabkeeda lagu qiimeeya lama laguma qiimeeyo inta xoog ay leedahay iyo inta ciidan ay leedahay leedahay iyo inta daaro u dhisan ma aha dowladda waxaa lagu qiimeeyaa shacabkeeda siday u nool yihiin iyo siday u daryeesho marka anigu Waayahay.
haddii aan fursad helo waa khasbiyan waxa weeye waxaan ka shaqaynaya hadduu ilaahay yidhaahdo ee, ee, ee, sidii shacabkaasi ay iyo dowladdaasi ay wada shaqayn lahaayeen waa marka tartanka aad gasho sanadkan
taas weli waktigeeda lama gaarin ma waayahay doonayna salaada salaad walba waxaa la tukadaa waktigeeda la tukadaa waa sax laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa mabaadiidaan aaminsanahay yaa hadda ka hadlayaa iyo shaksiyan mabaadiidaan aaminsanahay waxa waa weeye inay sax shacabka igu qiimeeyaan shacabka inay igu qiimeeyaan sidaan u daryeelo kan maskiinka ah oo aan dhaqaalaha haysan iyo wiilka yarka ah oo waayahay habeenkaas gaajada ku seexda waayahay ee, waxaan aqrinayaa dhegeystayaasha kale ruqiyo u joogta cadaado waan salaamaya mas-uulka ma laga yaabaa in mar kale aad soo rashaxdo su-aashii hadda mar kale aan doonayo si kale aan ku weydiiyo ayay ahayd waad ka jawaabtay anigoo ah buu yidhi xuseen maxamuud cumar oo jooga xamar degmada kaaraan mudane soo dhowow waa lagu jecel yahay buu yidhi dhegeystahan kale wuxuu yidhi magaciigu waa ibraahim cali oo jooga yakshiid waxaan weydiinayaa mudane farmaajo maxaa uga qorshaysan wax ka qabashada mustaqbalka soomaaliya ee, ha- waxaan u malaynayaa jawaabahaygii horey ku jirtaa ee, aan u gudbo su-aalahan iminkaan diyaariyey dhegeystayaasheenna waad nala soo hadli kartaan sideed sideed shan noogu soo dira fikirka iyo talada iyo su-aasha aad u haysaan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed ee, farmaajo Ee, ballanku weydiiyo su-aalaha barnaamijkaan u diyaarinay ee, haddii aad joogi lahayd eh, maanta madaxtooyada soomaaliya oo madaxweyne aad ahaan lahayd waktigan la joogo oo waktiga dowladda uu sii dhammaanayo ee, bal sheeg saddex shay oo aad qaban lahayd intaan la gaarin doorashada
ee kow waxaan ka shaqayn lahaa ee, oo ahayd inuu madaxweynaha ka shaqeeyo ee, kow inuu ka shaqeeyo ee, dhaqaalihii iyo securitigii sidii laisugu xiri lahaa nabadgelyada iyo dhaqaalaha labadaas arrimood waa laba muhiim ah ee, tan labaad arrimaha cadaaladda waa arrin muhiim ah iyo een, maxaan ku idhaahdaa dhismaha ciidanka qalabka sida ee, tan afaraadaan kugu daree am- ammaanada ummadda loo hayo ee in loo xasido oo maxaan ku idhaahdaa ee, meeshay ku habboon tahay lagu bixiyo ay kow ka tahay ee, ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dowladda iyo daryeelka ee, dadweynaha ee dowladdu ka sugayso Ee, ee, ee, ee, intaas intaas yay ahayd madaxweynuhu inuu ka shaqeeyo tan ugu muhiimsan waxa weeye ee, dib u heshiisiinta in madaxweynuhu uu ahaado nabadoon oo maalin walba uusan bedelin ee, prime minister uu ku mashquulo sidii dadka waalaha soomaaliyeed oo labaatan iyo shanta sano dhibaatada ku jiray uu isugu soo dhoweyn lahaa uu u walaaleyn lahaa Ee, tan ugu muhiimsanna waxa weeye in qofka madaxda ah oo ilaahay talada u dhiibay inuusan ka shaqayn dan shaksi ah inuusan ka shaqayn dan qabiilna uusan ka shaqaynin uu ka shaqeeyo danta shacabka ah uu ku dhaartay inuu ka shaqeeyo waayahay runtii een, een, een, een, een, tan tan tan tan kale oo aan kusii darayna waxa weeye ha ee, ummadda soomaaliyeed ilaahay ma nicin ee, ilaahay waa jecel yahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waa ummad ee, runtii ee, ee, dhib badan soo martay oo aa- oo aanan ka liidan ummadaha kale adduunka laakiin waxay u baahan yihiin runtii ee, problemka maaha shacabkeed problemku waa hoggaanka ee, mar walbaba ma aha in la saaro khaladaadka shacabka ma aha marka madax kasta oo timaada waa inay horumariso waayahay inay ka shaqayso danta caamka ah waayahay ee, cabdi tahliil axmed ee, wuxuu yidhi haddii aad guulaysato ee, mudane madaxtinimada dalka aad ku guulaysato ciidamada soomaaliyeed ee ka kooban afarta qaybood ma u simaysaa xaqa
een, ciidanku runtii dal aan ciidan lahayn dal ma aha annaguna waagii markii aan prime ministerka ahaana waa bilaabay ee, niyadoodiina ee, kor yaan u qaaday ee, xuquuqdii lahaayeenna waa siiyey waana sinnay meel kasta ay joogaan ee, kii dhintayna allaha u naxariisto carruurtiisii ee, waa waxaan bilaabnay inaan daryeelno ilaa laba kun iyo afar boqol oo marxuumiin ah oo ciidamada ahaa oo geesiyiin ahaa oo dhintay carruurtoodii iyo agoontoodii yaan masruufeynay oo aan ka warqabnay waxaa la og yahay ciidankii xoogga ahaa oo naafo na ku naafowday todobadii inaan dib u xasuusanay runtii haddaadan ciidankaaga aadan daryeelin ee ee dal ma hayn kartid ee na- nabadgelyana ma keeni kartid sharcina ma ilaalin kartid marka ee, Waayahay.
waxa laga habsaamay oo dee mar walba laga habsaamana waxa weeye in aanan ciidanka la dhisin aanan la daryeelin xuquuq waxay u leeyihiinna aan la siinin
waad mahadsan tahay mudane waan ku salaamo buu ku yidhi dhegaystahan marka hore anigoo ah cabdiraxmaan xasan waxaan joogaa muqdisho gaar ahaan degmada hodan dee eh, jawaabtu way ka duwanaanaysaa jawaabihii hore ra-iisul wasaare marka eh, waxaan rajaynayaa in jawaabtan ay noqoto mid ka duwan jawaabihii hore degmada hodan ayaan joogaa mudane waxaan kugula talinayaa buu yidhi inaad issoo rashaxdo oo weliba ku leeyahay isi soo rashax shacabku saddex meelood laba meel adiga ayay ku taageersan yihiin haye maxaad ugu jawaabaysaa dhegaystahaasi
waxaan ugu jawaabayaa laba meelood buu yidhi walaalkay saddex meelood allaha ka dhigo saddex meeloodna waxay iga filayaan haddaan soo istaago oo waktigeeday timaado waxay iga filayaan waxa ugu horeeya cadaalad inay tahay qabiil ummadda ma deeqdo dhaqaalena ummadda ma wada deeqdo laakiin ummaddaasi waxay u baahan yihiin cadaalad iyo qof walba in uu helo xuquuqdiisa haddaan doonayno inaan ilaahay u noqonno oo aan ilaahay uuna nimceeyo oo waddankan barwaaqada ah oo ilaahay nimcadiis ku banaysay oo hadda laakiin ah waddanka ugu khariban waddanka ugu fakrisan waddanka ugu nabadgelyada ugu nabadgelyada xun waxaa keliya oo ilaahay caradiisa aan kaga fikan karnaa oo waddankaas u noqon karaa waddan qani ah hogaa hogaamiyaasha dalkaasi iyo dadka dowladda u shaqeeya inay si cadaalad ah oo oo oo xaqay ugu shaqeeyaan way faahfaahintaasi dheer haddaad soo koobto maxaad ugu jawaabaysaa ninkan ku yidhi isu soo rashax
waa mahadsan yahay taladiisana waa waa ka fiirsanayaa waya dhegeystayaal waxaan idinku wargelinayaa ra-iisul wasaaraha iminka ma uusan dhihin waxaan u rashaxanahay xilka madaxtinimada soomaaliya marka la gaaro marka su-aalihiina haddaad uga faa'iidaysan lahaydeen meelo kale aad bay u ficnaan lahayd dhegeystaankan wuxuu yidhi haddaad guulaysato oo xilka aad qabato inkastoo weli aadan ku dhawaaqin in murashax aad tahay afar dhibic shan halkeed ka aadaysaa soomaaliya asal madooriyaha xisaabta waxaa la yidhaahdaa waa hal oo wax walbo hal lagu dhifto waa halkii haddii qabiilkana soomaaliya wuxuu ka yahay asal madooriya talow maxaad fali doontaa afar dhibic shanta maxaad ka yeelaysaa
afar dhibic shan wax maxaa keenay horta in laisweydiiyaa mudan afar dhibic shan waxaa keenay shakiga ummadda soomaaliyeed soo kala dhex dagaalka sokeeye uu jiray iyo is-aamin daro afar four pointy five-ka ama afar dhibic shan waxaa looga gudbi karaa in ummadda soomaaliya laisku soo dhaweeyo in qabiilka laga fogeeyo in qofka mas-uulka ah uu u cadaalad falo ummadda uu mas-uulka ka yahay marka ummadda isu soo dhaweyso oo aad ka shaqayso aaminkoodii iyo shakigoodu ka baxo meesha oo qofka wax lagu siinayo lagu siinayo kartidiisa qabiil ma aha kartidiisa iyo dadnimadiisa iyo aqoontiisa soomaalinimadiisa wax lagu siinayo qofku wuxuu ka tegayaa inuu wax ku raadiyo qabiil iyo four pointy five yuu ka tegayaa marka laakiin meeshaas waxaa laga rabaa hogaan bilaaba cadaaladaas hogaan bilaabaa la rabaa marka shalayna waa ku shaqeeya markaan prime minister ka ahaa oo qof aniga igu sheegi kara ama igu eedeyn kara inaan cadaalad cadaalad darro ku sameeyey ama qabiil ku fogeeyey ama qabiil kusoo dhaweystay xaaraan maqdaca ma jirto qof aan si gaar ah aan ugu sudbursiyena ma jirto qofka aan wax siinaynayna waxaan ku siinayna kartidiisa iyo dadnimadiisa qofka aan diidaynana waxaan ku diidayna soomaalin soomaalinimo xumadiisa iyo dadnimo xumadiisa iyo qof uu yahay macnaha qabiilka ku adeegta marka four pointy five waxaa looga gudbi karaa iyadoo dadka laisu soo dhaweeyo la walaaleeyo cadaaladna cadaaladna wax loogu qaybiyo
waa tahay ra-iisul wasaare waxaan mar kale codsanaynaa bal inaad noo dulqaadato caawa waraysiga uu yaro dheeraaday su-aashan dhegeystaha ku weydiinaya waxa ay tahay xilligii aada ra-iisul wasaaraha ahayd ee xukuumaddii kumeelgaarka ahayd waxaa cabasho muujinayay madax qaar ka mida dowladaha dariska la ah soomaaliya arrintaasi maxay kula ahayd inay salka ku hayso
qofka mas-uulka ka ah soomaaliya madaxweyne ama prime minister ahaado ama wasiir ahaado wuxuu mas-uul yahay ummadda soomaaliyeed ummad shisheeye ah uma shaqeeyo wada shaqeyn way lahaan karaan oo de mutual ah oo siman way lahaan karaan laakiin qofka mas-uulkaa ma aha inuu u daba fadhiisto ummado shisheeye u daba fadhiisto talada dalka ma aha wax waa la kala faa'iidaystaa oo dee wax faa'iidaysigaasna waa inay ku dhisan tahay inuu yahay laba dhinacleed laba dhinac labada dhinac inuu yahay aysan ahayn hal dhinac keliya dowladaha deriska ah runtii anigu waxaan isku qabanay ma jirin waxaan isugu nimidna ma jirin maxaa yeelay waxaan ahaa nin kow priority siinaya sidii shacabka uu hanan lahaa iyo kalsoonida shacabka uu raadin lahaa anugu marna kama raadin kalsooni dad shisheeye kama raadin waayahay maxaa yeelay anuu dad shisheeye madaxu ma ahi mas-uulna uma ahi waxaan mas-uul ka ahaa shacabka soomaaliyeed inaan la socdo hadba iyaga dareenkooda iyo waxa ay doonayaan marka nin kastoo madaxna waxaa laga rabaa inuu ku shaqeeyo dareenka shacabkiisa laakiin xiriir baa kaala dhexeeya soo maahan maadaama madaxa tahay dunida aan la kala maarmin oo gobolkii la iskula yaallo
xiriirkaas waa inuu yahay xiriir laba geesood ah oo aanan hal dhinacna aanan u janjeerin inuu noqdo qofkaasi eh, eh, astaantii qaranka haysta wuxuu matalayaa laba iyo toban milyan oo qof dowladahaas shisheeyana khasbiyan waxay kugu ixtiraamayaan inaad matalayso laba iyo toban milyan oo qof oo soomaaliyeed marka in la wada raadiyo maxaa maslaxad u ah labada dad labada dowladood maxaa maslaxad u ah Eh, ma- mas-uulkana waxaa ka saaran mar walba inuu fiiriyo maslaxadda qarankiisa inuu fiiriyo isagoo ilaalinaya maslaxadda eh, dowladaha shisheeye ay Waya.
leeyihiin marka waa inay isku dheeli tiran yihiin mar walbaba waayahay aadanaha waxaa lagu saameeyaa baa la yidhaahdaa caqli iyo caadifad Eh, marka soomaalidan caadifada ayaa ku mada ku- eh, ku badan eh, sida uu su-aashan ay leedahay marka farmaajo wuxuu kaga faa'iidaysanayaa baa la leeyahay shacabka soomaaliyeed caadifada Eh, waxaa intaa dheer eh, dadka qaar oo siyaasiyiinta ah biseel siyaasadeed ma laha farmaajo ayay qabaan maxaad uga shaafinaysaa
En, arrintaas waa ku diiday walaalow En, dadka soomaaliyeed qalbiga keliya ma aha caqli badan bay leeyihiin karti badan yay leeyihiin ciladuna iyaga ma aha ciladu waa hoggaanka dalka ka jira ama ka jiri jira weeye En, en, caqligooda way isticmaalaan Eh, laakiin dee haddii madaxdii ay raadinayaan mar walbaba eh, in dadkii ay iska hor keenaan ama ay isku diraan ama rajada ay ka dilaan ama nabadgelyo aysan keenin ama dhaqaalahooda aysan ka shaqaynin Eh, dee waa sax weeye qofkii waxa waxa weeye dareen waa leeyahay dareenkaas hadday tahay su-aashaadu dadka soomaaliya dareen waa leeyihiin laakiin caqli kuma yara kartina kuma yara walaalow waayahay waa mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha waan salaamayaa waad mahadsan yahay Eh, dalalka dariska la ah iyo kuwa kale ee caalamka ayaa sida ay doonaan soomaaliya dhankay doonaan u jiida Eh, taas maxaad ka dhihi lahayd buu yidhi waa maxamed oo jooga jawiil
Eh, maxamed waa mahadsan yahay Eh, maxamed iyo dadka soomaaliyeed eh, waxaan leeyahay mar walbaba haddaad wax eedeynaysaan madaxdiina eedeeya Eh, dowladahaasi xoog kuma imaanin waxay ku yimaadeen eh, rabitaanka dowladdiinay ku yimaadeen idin matasha marka wax alla wixii ka hallaaba ama aad u aragtaan in sharafkii iyo qaarnimadii soomaaliyeed ay hoos u dhacday ma aha eh, dowladaha shisheeye ma aha dowladaha shisheeye danay leeyihiin danahoodana ciddii u fulinaysa haddee waa raalli ka yihiin laakiin dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin dad danahooda ka shaqeeya waayahay Eh, marka haddii khalad la fiiriyo haddii khalad qof la saarayo waa in khaladka la saaro dadka ogolaaday eh, sidaas maxamed uu yidhi hadday jirto waayahay adigu eh, xidhiirka kaala dhexeeya beesha caalamka m- halkuu gaarsiisan yahay
Eh, beesha caalamku runtii markii si loo fiiriyo waa meesha eh, qayb ahaan soomaaliya ay ka nooshahay dowladdaanna ay ka nooshahay Eh, maxaa yeelay intaasoo ciidan yaa dalka jooga Eh, dalkii dowladdii eh, soomaaliyeed gacanta uguma wada jiro waana la aqoonsaday waana la soo dhoweeyey madaxweynaha markii la doortay albaabadaa loo wada furay fursadaa la siiye dhaqaale waxaa loo loo yaboohay ama la yidhi waxaa laidin arurinaya dhaqaale eh, gaaraya ilaa saddex bilyan oo dollar Eh, caalamkii carabaha hadday noqoto waddamada carabaha oo aan qayb ka nahay hadday noqoto waddamada islaamka hadday noqoto maraykanka iyo waddamada yurub runtii way garab taagnaayeen shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed inay gacan siiyaan laakiin dowladda soomaaliyeed yaa laga rabaa inay keento dadkii maali lahaa inay keento dowladdii tayadeeda lahayd inaysan ka fekerin aniga masii joogayaa iyo dan maxaa igu jireen ay keento een, ay ay keento mas-uuliyiin la tartami kara caalamka Waa madaxda tahay.
soomaaliyeed waxaa caam ku ah sugan dhameeye haye madaxda soo dhowow.
soomaaliya waxaa caam ku ah waxaa caam ku ah inay mar walba ka fekeraan war adiga qofkee ku shaqaysan kartaa qofkee wax ka dhacsan kartaa eh, qofkee waxaa rabta ku fulin kara eh, qofkaasna laga yaabo inuusan lahayn tayo fiican iyo quality eh, waxaa laga yaaba madaxda soomaaliya inay ka baqaayaan dadka waalahooda oo siyaasadda kula jira ee iska ilaalinayaan laakiin madaxda soomaaliya waxaa loo doortay inay la tartamaan waddamada caalamka wayahay haddaad doonaysa wadamada caalamka inaad la- inaad la tartantana waa inaad keento wasiiro wasiiro ku-xogeenno agaasimayaal guud ciidamadii dad macno leh oo runtii la tartami kara caalamka intiisa kale oo tayo fiican leh inaad keentid oo la xisaabtami kara marka caalamku way u soo istaageen soomaaliya laakiin runtii dowladda soomaaliyeed ma keenin dadkii wax ka goosan lahaa caalamka wayahay e mudane waa ku salaamayaa buu ku yidhi dhegeystahaani magaciigu waa maxamed faarax cabdi e mudane waxaan ku leeyahay allaha xilkaaga kuu dhiibo e markaasaa la arki doonaa sida aad wax u maamusho waayo dad badan baa kursiga u dhaartay haddana dhaartii ka soo bixi waayey aragti abay ahayd e waa ka gudbayaa aan ku weydiiya su-aashan mudane xilligii xukuumadda ee aada ra-iisul wasaaraha ka ahayd waxaad amar ku bixisay in hay-adaha qaramada midoobay ay soo degaan magaalada muqdisho maxaa kugu dhaliyay arrinkaasi
waxaa igu dhaliyey eh, qaramada midoobay waxay isticmaalaan lacag bilyan ka badan iyo sheegaan soomaaliya inay ku baxdo lacagtaasna inta badan waxaa lagu kharash gareeyaa i- eh, inteeda badan waxaa lagu kharash gareeyaa magaaladan aan joogo nairobi ah iyo magaalooyin kale waxaa ii muuqday lacagahaasi haddii la keena soomaaliya inay abuuri karto shaqooyin fara badan inay ganacsatada soomaaliyeed oo hadda meesha keliya ah ee dal dadkaasi iyo dalkaasi ka nool ay yihiin ganacsatada inay ka heli lahaayeen kontraabiyo marka aniga waxaa ii muuqday in dhaqaalahaasi ummadda soomaaliyeed ay ka faa'iidaysato waa kow labo in adduunka aan u tusno soomaaliya inay nabad soo noqonayso oo qaramadii midoobay iyo international community ay usoo guureen soomaaliya taas oo siin siin kartay ama aan u arkaya inay si- na siin kartay legitimacy ama kalsooni caalamka uu u arko soomaaliya inay soo noolaanayso ama dib ay usoo noqonayso marka labadaasay ahayd mid dhaqaale oo ummadayda ummadda soomaaliyeed inay ka Wayahay.
faa'iidaystaan labo in caalamka aan u tusno in soomaaliya ay nabad soo socoto waayahay e maxaa ka jira sheekooyinka sida rasmiga ah aadan u shaacin ee ah in dhaar aad marin jirtay ee madaxda shaqada aad u dirayso ka hor inta xafiiskaaga aysan ka bixin oo aad ku dhihi jirtay ma kugu wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ahba inaad si da- cadaalad wax u qabanayso
walaalow waa dhab mar walba waxaan xasuusin jiray e, madaxdaasi inay mas-uul ka yihiin ay aabbo u yihiin ama waalid u yihiin e, ilmaha soomaaliyeed oo baaba'aya ama shu- shuban biyoodka qaba ama gaajada hayso e, marka si aan u tuso mar walba aan u xasuusiyo ilaahay inaan idhaahdo ammaanadan ummaddan u haysaa Mm.
waa inaad u dhaarataan dhaartii hore waa marteen laakiin arrintan shaqadan ku dhiibay weliba weliba marka inaad laga soo afka tago ugu dhaarto.
ra-iisul wasaare adoo raalli ah marka laga soo tago inaad u laqinto kitaabka ayaad gacanta u saari jirtay miiska eh, qaanada Waa- hoose inta kala waa- soo waa- baxdo sidaas miye ma jirtaa waa waa waa jirtaa waa dhab inaan mar walba aan xa- taasna waxay ga ahayd inaan xasuusiyo ilaahay iyo mas-uuliyadda ay ummadda u hayaan
waa tahay aad baad u mahadsan tahay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka masraxa caawa waxaa inala jooga ra-iisul wasaaraha xukuumadda fe- waa xukuumaddii ku-meel gaarka ahayd maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo telefoonka barnaamijka eh, uga qayb qaadanaya su-aale ayaad soo weydiin kartaa dhegayste Eh, idaacadda waa goobjoog f m Eh, federaalka soomaaliya hadda waa uu soconaya uu samaysmaya inkastoo weli isqabqabsi badan uu ka jiro ra-iisul wasaare adi ahaan maxaad ku sharxi lahayd eh, federaalka
federaalku wuxuu ka bilawdaa wuxuu ka bilawdaa dowladda dhexe federaalka ayuu ka bilawdaa Eh, meeshaas weeye meesha eh, laga maamulo ama eh, hooyadii ah ama ubucdii ah oo dee saldhigeedunu yahay magaalada muqdisho oo caasimadda ummadda soomaaliyeed ah Eh, meesha waxaa ka maqan madaxda soomaaliyeed inay isu tusaan inta dalkaanu ka istaagayo ama lugihiisu ku istaagayo inay ummadda isu tusaan inay yihiin nabadoonno marka haddii ay u shaqeeyaan sidii nabadoon macnaha oo dee awood iyo isticmaal awood aysan meeshay oolin iyo dan gaar ah anu waxaan aaminsanahay maamulada ee soomaaliya ka jira inay si fiican ula shaqeyn lahayn dowladda dhexe marka taasna waxaa laga rabaa ee dee madaxda ee dhex- ee, ee, dowladda dhexa laga rabaa inay inay muujiyaan ee inay u wada shaqeeyaan shacabka soomaaliyeed aysan dan gaara lahayn marka waayahay
Eh, ciladu ciladu waa waa waa waxa weeye waa waxa weeye madaxda federaalka fadhiga fadhiga weyn waayahay inaad soo kookoobi doonto jawaabahan ayaan rajaynayaa dhegeystaan wuxuu soo qoray madaxweyne eh, magacaygu waa cabdifitaax madaxweyne farmaajo buu yidhi laakiin waa dee dhegeyste farmaajo madaxweyne ma aha murashaxa inuu yahayna inuuma sheegin keliya barnaamijka ayuu inagala qayb qaadanaya marka waa qorsheyaal inaga dhiman keliya waxaad tidhaahdaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waan ku salaamayaa buu ku yidhi intaasi kadib anigu ma raba buu yidhi iskuul isbitaal la dhiso iyo waddan laami ah keliya waxaan rabaa ciidan qaran iyo amisom oon ka kaaftoonna intaasi ma noo haysaa
ciidan qaran marka la dhiso ciidan qaran u dhismo oo la xoojiyo oo tayadoodii iyo qalabkoodii ay helaan ciidanka soomaaliyeed iga rumaysta waa maqan dad mas-uuliyiin ah oo sam marmarka qaarkood aflagaadeeya ciidanka oo ugu yeera ciidan beel inay yihiin ciidanku ciidan ciidan beele beeladyo inay yihiin arrintaasi waxba kama jiraan hadduu qofka dareyska gashto oo calaamadiiyo astaantii uu ku xir ku xirto garabka waa ciidan qaran dowladdaa laga rabaa in qofkaasi ay howlgeliso ay shaqo u dhiibato ciidanka soomaaliyeed waa ciidan geesiyiin ah mar walbana shacabka soomaaliyeed waxaa la rabaa inay u hambalyeeyaan ciidanka maxaa yeelay waxaan ognahay iyagoo gaajo ay hayso oo qaarkood laga yaaba inay xanuunsan yihiin qaarkood laga yaaba hadday dhintaan inaan carruurtooda daryeelin inay u dhintaan dalkaas inay u dhintaan marka waa muhiim ciidankaas in la xoojiyo oo la dhiso waxay u baahan yihin in la siiyo markaas waxaan hubaa ciidan shisheeye inaan loo baahanayn ay ku ka kaaf laga kaaftoomi karo maxaan ku idhaahdaa mas-uuliyad mas-uuliyiin mas-uuliyaddooda iyo iyo iyo iyo iyo hawlahoodana ay ku fulan yihiin taasaan hubaa aniga waya anigoo hubadee in badan inaad ka ka warwareegatay oo nuuc falsafadahaad ku samaysay inaad murashax tahay in kale oo aad dib u dhigatay haddana weli dhegaystayaasha siyaabo kala duwan ayay kuu gelinayaan su-aashaasi mudane waxa uu ku yidhi dhegaystayan aan magaciisa soo sheegin haddii aad soo noqoto fikradaha dowladaha sida ethoobiya iyo kenya tanoo ma ka xoroobi doontaa oo ma iska dhaafi doontaa
runtii anigu waxaan aaminsanahay dowladda soomaaliyeed iyadaa iyaday ku xiran tahay astaanta iyo sharafka soomaaliyed inay ilaaliyaan iyadaa laga rabaa inay u shaqeeyaan shacabkooda iyo dadkooda waxay u baahan yihiin waa ku celceliyay mar walbaba waana ku celcelinayaa haddii la helo madax soomaaliyeed iyo hoggaan wanaagsan oo soomaaliyeed oo runtii dee aan sheegay horumarinaya danaha shacabka horumarinaya dalkeena soomaaliya waa dal qani ah waa dad dha waa dal dhaqa waa dal dhaqaale iyo iyo iyo iyo resource badan leh waa dal nagu filan waxaana maqdac ah in caawa ama sideedaba ilmaha soomaaliyeed ay ku seexdaan gaajo waxaana maqdac ah dalkeenu waa buuxaa laakiin wuxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay sidii hawshaasi loo maareen lahaa dadka soomaaliyeedna loogu dhalin lahaa inay isku tashadaan ilaahoodna ay aaminaan dowladdoodana ay la shaqeeyaan waa tahay dhegaystayaasha inta hadda fariimahan aqriyey mid baa ku soo leh madaxweynaha mustaqbalka haddii aad soo noqoto haddii aad israshaxdo talow fikradahaasi ma kugu dhalinayaan inaad murashaxa madaxtinimada labada kun iyo tobanka aada noqoto
su-aashaani way soo noqnoqotay waxaa la yidhi wiil aabihiis yaa kalluumaysan jiray marka wiilkii waxaa naftaa u timid aabihiisuu weydiiyey wuxuu yidhi aabba aakhiro ma laga kalluumaysanaya maxaa yeelay kalluumaysigaa nafta u keenay odaygii waa jawaabay wuxuu yidhi aabba aakhiro qof macno darro u fadhiya meel ma jiro anugu macno darro uma fadhiyo nairobi macno darrona uga shaqeyn maayo siyaasadda laakiin markaan anigu aan sheegayo inaan ahay murashax waktigeedae leedahay marka waxba yaan la degdegin wakti wakti waa haysanaa hadduu ilaah yidhaahdana kolley baa idinkaa ugu horreeyo maqli doona waya taa macnaheeda waxa weeyaan qorshaheedaad iminka wadaa ood ku guda jirtaa inaad murashax tahay
waxaan ku jirnaa hawlo badan iyo wadatashi badan waxaan ku jirnaa inaan fiirino shacabka soomaaliyeed rabitaankooda waxaan ku jirnaa inaan la hadalno siyaasiyiin badan waxaan ku jirnaa meelo badan inaan firfiirinayno annagoo dee maxaan ku idhaahdaa daraasad ku jira insha allah hadduu yidhaahdana daraasaddaas meel fiican bay noo maraysaa waktigeeda markay timaadana dee banaanka usoo bixina hadduu ilaah yidhaahdo laakiin hadda weli waxaan ku jirnaa waxa la yidhaah waxa la waxa la yidhaahdo daraasad waya marka dhegeystayaasheenna intaa kula soo hadlayay gobolada dalka stuudiyaha iyo fariimaha inoo soo diraya macnaheeda waxa weeyaan markaad murashaxnimada shaacinayso sideed sideed dhibic shan goobjoog baad ka shaacin doontaa
insha allah ballan toosa ma rabo inaan inaan idaacadda u qaado soo maaha waxay weyse idaacaddiina soo maaha goobjoog waa sidaas
haa goobjoog waa idaacad fiican oo runtii dee ummadda usoo gudbisa macluumaadka u baahan yihiin iyo wacyigelinta ballan toosa ma rabo inaan qaado oo hadda waad tidhaahdo dee annagaad annagaad naga ballan qaadeen laakiin waxaan kuu sheegayaa ha markii aan go-aankaas markaan go-aankaas qaato inaad qayb ka noqonaysan haddii ilaaha yidhaahdo waya dhegeystaan wuxuu yidhi waa magacaygu waa injineer maxamed shariif cali cukaash kaaran ayaan joogaa mudane maxaa kaaga qorshaysan dhallinyarada aqoon-yahanada ah haddii aad dalka madax ka noqoto
arrintaa su-aashaasi waa su-aal fiican cukaash uu weydiiyey maanta waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed inay yihiin majority-ga ee populationka soomaaliya inay yihiin dadka ugu fara ugu ugu faraha badan waxyaabaha runtii soomaaliya nolosha kusoo celin doonana waxaa ka mid ah dhalinyaradaas yaa ka mid ah oo oo dee hadda numberkoodu dee uu ka badan yahay populationka ama dadka kale uu ka badan yahay dhalinyaradu waa in la howlgeliyo waa in dawladdu ay wax ka wax ka noqdaan waddan aan dhalinyaradiisu aanan aan aysan aan aysan ku jirin nidaamka iyo maamulka iyo horumarka dhal ma aha marka dhalinyaradu waa sax door fiican iyay cayaari doonaan haddii ilaah yidhaahdo door fiican bay lahaan doonaan dawladdii rabta inay ka faa'iidaysto wey dhalinyarada waa inay dhalinyarada isticmaasho waa inay howlgeliso waa inay maxaan ku dhaha maamulka ka qayb geliso waa inay hoggaanka xitaa ka qayb geliso marka aniga waxyaabaha ii qorshaysan iyay ka mid tahay inaan muhiimadda koow siiyo dhalinyarada hadduu ilaah yidhaahdo
waa tahay gabagabadii ayaan isla soo gaarnay waraysiga dheer ee aan kaaga mahad celinayno weliba dhegeystahan waxuu leeyahy maamul goboleedyada soomaaliya ka jira iyo madaxweynayaasha tirada badan wadanka ma isku keenayaan mise way sii kala fogeynayaan aragtidaada
runtii hadda xaaladda soomaaliya maalin maalinta ka dambaysa waa sii fogaanaysaa waana wa wayna sii adkaanaysaa taas shaki kuma jiro xaaladda siyaasaddu inay adkaanayso laakiin waxaan idiin sheegayaa dawladda la aqoonsan yahay waa dawladda dhexe ee caalamku aqoonsan yahay dawladda dhexe wey dawladda dalka mas-uulka ka ah dawladda dhexe wey dawladda la rabo inay dejiso wayahay qorshaheeda siyaasadda hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay difaaca hadday tahay maxaanku idhaahdaa dhinac walbaba marka dee leadershipku waxa weeye hoggaanka dalka weeye isagaa laga rabaa marka sidii u maareen lahaa uu isugu soo dhaweyn lahaa waana waa waana taan sheegan weeye hoggaanka waxaa laga rabaa inuu u muujiyo inuu yahay nabadoon oo uusan ahayn nin dee xukun fadhiya ama kursi fadhiya uusan isu tusine uu u tuso nin u baahan maamul goboleedyadaas inay kala soo qayb galaan dhismaha dalka iyo hoggaanka dalka si uu uga helo wada shaqayn buuxda waayahay ugu dambayntii maxaad soo jeedin lahayd maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya
waxaan soo jeedin lahaa shacabka soomaaliyed waa shacab adag waa waa shacab runtii intaan dhib intaan dhib ku dhacayeen anugu ma aaminsanin shacab adduunka ku nool inuu intaanoo kala qaadan karay waa horey baabi'i lahaayeen shacabka soomaaliya waa shacab adag waxaan leeyahay rajadiina ha ha luminina rajadiina ha xumeynin yaan la xumeyn rajadiina dalkan waa isbedeli ilaahay waa caadil soomaaliya looguma talagelin inay saan ahaato xaalad walba oo adag waa laga gudbaa laakiin waxaa loo baahan yahay dhiiranaan iyo ad adeeg marka loo baahdana inay dawladda la xisaabtamaan oo aysan ka baqin marka kalena ay dawladda la shaqeeyaan oo gacan siiyaan hadday noqoto dhanka kala shaqeeyaan security-ga iyo amniga hadday noqoto dhanka canshuuraha iyo wax la mid ah marka ay tahayna aysan ka baqin oo ay ka hortagaan haddee haddii dawladdu ay ka shaqeynayso wax danahooda kasoo horjeeda aysan waa tahay aysan aysan aysan aysan aysan ka baqin marka waxaan leeyahay waktigu waa dhow yahay hadduu ilaah yidhahdo ilahay dhibka ummadda ha ka ha ka saaro